barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axada labaatanka bisha agost sanadka labakunyokobylabaatanka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo washingtonna saacaddu waa lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah abdulqaadir maxamed mursal samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo aanu ku eegi doonno kaalinta dhallinyarada ee dhinaca fanka iyo suugaanta bulshadan la hadlayay bulshayba layniga dee xilkan ii dhiibtay oo meeshan i keenee maxaad ii haysataano markaa tii u dambaysay aan sameeyo taagar naqsi mas-uul bay ahayd waxaana ku bilaamaysa sida tan maxaa lay xamanayaa lay xajiimeynayaa sultaan xil u qaaday dadkana igu xiiqay anigu waan xamaashay xil baana lee dhiibay xogtiisa waxaa og qofkii ii magacaabay xilkani waa wareegto intaan layga xoorin haddaan xero ootay maxaad ii xajiimayn
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo aan idin aqhriyo anigoo ah cabdulqaadir samakaab dowladda britain ayaa sheegtay in toddoba qof oo shacab afghanistaan ah lagu dilay qalalaase sabtidii ka dhacay meel u dhow garoonka diyuuradaha kaabuul halkaas oo dad badan ay ku xoomeen iyagoo isku dayaya inay gaaraan garoonka si looga qaado maraykanka iyo xulufadiisa ayaa la xarbinaya inay la tacaalaan kumanaanka qof ee isugu jira ajaaniibta iyo shacabka afghanistan ee ka cararaya dalkaasi kadib markii ay xukunka la wareegeen kooxda taalibaan afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee britain oo la hadlay wakaalada wararka ee reuters ayaa sheegay inay maskaxda ku hayaan dhammaan qoyska toddobada ah ee ku dhintay kaabuul isagoo faahfaahin aan ka bixinin sida ay wax u dhaceen wuxuuna tilmaamay inay isku dayayaan wax kastaoo ay awoodaan inay ku xakameeyaan xaaladda telefishinka sky news ee britain ayaa baahiyey muuqaalada saddex ka mida meydadka oo yaala dibadda garoonka diyuuradaha dhinaca kale kooxda taalibaan ayaa ku eedeysay maraykanka inay mas-uul ka yihiin qaska ka jira garoonka diyuuradaha ee kaabuul amiir mutaqi oo ah sarkaal sare oo ka tirsan kooxda taalibaan ayaana sheegay in maraykanka uu ku guuldaraystay inuu kala dambeyn ka hirgeliyo garoonka taliska militariga miyanmar ayaa xabsiga u taxaabay laba wariye oo maxalli ah sida uu sabtidii baahiyey telefishinka ciidamada tallaabadan ayaa ah howlgalkii ugu dambeeyey ee lagu soo xirxirayo tobannaan ruux tan iyo afgembigii militariga ee koodii febraayo kula wareegeen awoodda situ ang miint oo ah wariye ka tirsan warbaahinta frontier ee miyanmar iyo falanqeeye ka tirsan idaacadda v o a iyo sidoo kale hiti ken oo ah barnaamij soo saare madax bannaan oo ka tirsan barnaamijka b b c media action ayaa shan iyo tobankii bishan agost xabsiga loo taxaabay sida uu wariyey telefishinka maywadi sito ayaa lagu soo oogay dacwad ah inuu faafiyey warar been abuur ah oo lagu dhaleecaynayo taliska militariga islamarkaana uu dadka ugu baaqay inay ku biiraan mudaaharaadyada shaqo joojinta ah ee looga soo horjeedo militariga xiteed ayaa isagana lagu eedeeyey inuu gabaad siiyey siito miyint oo ay ku tilmaameen dambiile iyo inuu dhaqaale iyo taageero inuu shaqaale iyo taageero u yahay dowladda midnimada qaran ee aan muuqan ee mucaaradka taliska militariga mayanmar ayaa xukunka afgembi kula wareegay kowdii febraayo ee sanadkan tan iyo xilligaasina dalkaasi waxaa ka taagan qalalaase ka dhashay dadka oo kasoo horjeeda xukunka militariga dhegeystayaal warkii dunida ee idaacaddeenna duhurnimona waa nageynta halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington markana kusoo dhowaada barnaamijkii hibada iyo hal abuurka toddobaadkan waxaa inoo soo diyaariyey haashim sheekh cumar good oo jooga magaalada boorame ee gobolka awdal
inti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo halla abuurka oo maalin walba oo axadaha aad halahan oo kale ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijkeennan hibada iyo hal abuurka ee toddobaadkan waxaynu ku soo qaadan doonaa hibooyinka ay u leeyihiin dhallinyaradu dhinaca suugaanta iyo hal abuurka maansada barnaamijkeenna toddobaadka waxay noogu martay afar dhallinyaro oo ka mid ah dhallinyarta hibada u leh suugaanta iyo hal abuurka maansooyinka soomaalida oo kale ah uusiye cali daahir xamde cilmi muumin jaamac xasan axmed iyo shucayb ciise dhammeeye oo ka mid ah dhallinyarada hal abuurka leh ee ku nool magaalada buurama dhallinyaradaasi ayaa dhowaan ku soo bandhigtay hibada iyo hal abuurka ay u leeyihiin maansooyinka iyo suugaanta soomaalida barnaamij lagu qabtay toddobaadkan magaalada boorama oo la yidhaahdo toddobaadka dhaqanka kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo halabuurka ee aad maanta martida nooga tihiin ugu horeyn foosiye cali daahir ayaan weydiinaya goortii ugu horreysay ee ay isku aragto hal abuurka iyo inay samayn karto maansooyinka iyo suugaanta soomaalida bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin siduu idiin sheegay magacaygu waa fuusiye cali daahir waxaan isku arkay inaan hal abuur leeyahay ama aan samayn karo maalin hibooyinkan maasooyinka waxaan isku arkay sanadku markuu ahaa labadii kun iyo saddex iyo tobankii runtii dadku waxay u qaybiyaan maasooyinka saddex nooc hibakeen iyo hidakeen iyo waxay u qaybiyaan himilakeen tayda runtii waxay ahayd tu nafsi ahaantayda uun ka soo go'day oo markaa aniga igu dhalatay naftayda uun bayna ahayd markaa waxay taa wax yar baana kasii xasuustaa tii u horreysay een qoro maalintii igu horreysay aan isku arko inaan laba kalmadood isku beegi karo marka waxay ahayd safaraan hooyadii ka soo galay aan magaalo aan magaaladii ahayn u soo wareegay iyo caqabadihii ka hor yimideen marka waxay ku bilaabmaysay markaan maamo la joogay maalin weyn bay ahayd la maamuusi karaayey maankaygaa u furnaa maadigaan baranayo muraadkayga dhammaantii anigoo isla maagan meel saraaban ku joogsan miyaan maamo ka guuray magaalo kale u guuray markaa intaasaa ka mid ahayd intii horraysan ku bilaabay ilaa hadda oon labadii kun koo ilaatan joognana waan isku dayaa marbana waxaan ka qoraa xaaladaha jira markaa hadday mid farxada tahay hadday mid tahay inaan goobaabo oo dadka wax lagu dhiirigelinayo marka maansooyinkayga waa kuwo inta badanna waxay ku salaysan yihiin xaqiiqada taagan bay ku salaysan yihiin saasaanan kaga qayb qaatay
maansooyinka kala duwan ee aad kula hadasho bulshada soomaalida amase dhallinyaradaba aad kula hadasho kuwii ugu dambeeyey ee aad hala abuurtay kuwee ka mida
kuwii ugu dambeeyey waxaa ka mid ahaa tumar habeenkii dhaweyda ee toddobaadka dhaqanka kaga qayb qaatay oo qabyaaladda ka hadlaysay iyo mid layidhaahdo garnaqsi mas-uul oo iyaduna ka hadlaysay inta badan waa naqaanayo markaanu qof xil u dhiibanno een xil u magacaawno markaaba maryahaynu ka cunnaa oo waxaynu nidhaahnaa durba goormu waxaanoo gawaadhiya iibsaday goormu hantidan yeeshay waanu yar canaananaa marka mas-uulkiibaa garnaqsanayaan ka matalayo anoo mas-uulkiis ka soo qaadaya ayaan lahaa yacni bulshadan la hadlayay bulshayba la iniga dee xilkan ii dhiibtayo meeshan i keene maxaad ii haysataa ano markaa tii u dambaysay aan sameeyo taa garnaqsi mas-uul bay ahayd waxaana ku bilaamaysa sidatan maxaa lay xamanayaa lay xajiimeynayaa sultaan xil u qaaday dadkana igu xiiqay anigu waan xamaashay xil baana lay dhiibay xogtiisa waxaa og qofkii ii magacaabay xilkani waa wareegto intaan layga xoorin haddaan xero ootay maxaad ii xajiimeyn ogow iska xiiqe cilada ku xiimee xaaraantanaad sheegi madayga xisaabi intaa xusubkaygu xabaal ka sarreeya xilkana xajinayo carruurtaiyo xaaska middaa xeeligeyga xise u qabaanee xagaagan yargeyni marka taasay iyaduna ahayd u dambaysay
foosiyataad kaga hadlaysay qabyaaladda ee aad dhowaan ku soo bandhigtay toddobaadkii dhaqanka ee ka mida suugaantaada aad hal abuurtay maxay tilmaamaysay qabyaalada iyo waxyaabaha aynu iskaga daweyn lahayn markaa su-aal bay ahayd oo waxay u dhignayd yacni dadka ayaan su-aal weydiinayay waxay ahayd waxayna ku bilaabmaysay sidatan qabyaaladan dulligee dawo aan lahayne dadku ku wareereen maxaa lagu dabiibaa duurkiiyo dagaala dadka kala qaybiya dumarkiiyo carruurta duqaydiyo da'yartu waa kuwan ku daalee maxaa lagu dabiibaa doogii baxayay iyo ubixii dilaacay qabyaaladan daaqday maxaa lagu dabiibaa afkan duuryamaayee digrigii ilaaway damiirkan holcaayee dabka ku shidmaayo qabyaaladan daartay maxaa lagu dabiibaa dad daris ahaa iyo duul wada walaala ah inay isku diirmaan danahooga eegaan qabyaaladan diiday maxaa lagu dabiibaa si kastoon u daaloon dawadeeda raajay weli maan dawoobine dacalkayga waxa yaal dambaskii qabyaaladee maxaa lagu dabiibaa allow adaa daayime dadka iga dareensii dacartan qadhaadhe diirka ay ka yeesheen taasina waxay ahayd qabyaaladda mid kaleo iyaduna way jirtaa haybsooca kaalayson kula hadlayo walaalahaygan gabooye aan si gaara ugu hibaynayo aan ula hadlayo tan waxay igu dhalisay gabadhan aad saaxiib u ahayn waxbarashana aan wadaagaynaba maalin waxay iga sheekaysay inaan gabooyihii soo doonayo laakiin markii qoyskaygii la wadaagtay lagu hor yimid oo layidhi dee isma geyno markaa qoysaskay tan la hadlaysaa waadiintii labada dhanboo la hadlaysaa haddii waxay aan ka soo qaaday inankii gabadh keeno gabooyaa daha la soo dhoweeyaan leh hadday gabadhii ay tidhaahdo dee wiil gabooye ay soo doonayana dee ha la soo dhaweey koleyba innaga carab iyo suuriyan iyo yabaniini baa dee iska guurguursane kanaa la soo dhaweynlayn kanaaban dee af iyo diin iyo dhaqanba wadaagnay marka isagana tan waxay ku saabsan tahay ha haybsoo cingeeyaankaabaa la dha magaceega waxay la hadlaysaa markaa bulshada soomaaliyeed iyo dhallinyarada si ay iskaga daayaan haybsooca iyo takoorka laalaya bulshada soomaaliyeed si ay isu dhex galaan dadkani waa dad walaalaa waa isku dhaqan waa isku diin waa isku hadaf meel quray wada degan yihiin markaa waxaan leeyahay dadkana la hadlaya si gaara ula hadlaya waxaan leeyahay dee soo dhoweeya marka midhihii maxaa ka mid ahaa maansadaasi aad kaga hadlaysay takoorka iyo haybsooca sax masada magaceega waxaa la dhahdaa ha haybsoo cingeeyaanka waxaana ku bilaabmaysaa gub weeyaan dadkaa gabooye gulla ina wada abuuray inaan garabkeenna saarno gar weeye taa ogaada markaad geesiga walaalka adigu guyseed fanquuqdo inaad gaal kaa shisheeye u qosashood gacanna siiso gef weeye taa ogaada xaqiiqii baan wadaagnaa halgeed baan wada harsannaa af iyo diin baa noo gaara inaan gebiga uga riixno gun weeye taa ogaada markaynu gaadhno waxqaybsi markaynu gaadhno waxqaybsi adoon gees marin walaalka adoon gees marin walaalka inaan gobonnimada eegno cilmiga meel ka wada guranno shaqadu halkay taallo goobno gob weeye taa ogaada haddii gabadhaada luula kuu keenta wiil gabooye adoon qabiilkiisa goobin ku gafin haybtiisa gaarka ka gudboon hadalkiisa quruxsan haddii wiilkaagu guddoomo gabadh iyaduba gayaana ka guro midhahay dhalayso ka guro midhahay dhalayso ka dhowr hadallada gubaaya si aan guri u wada nagaanno anigu taasaan gardaajay inuu gob yahay gabooyuhu anaa garan oo guddoome haa taasina waxay ahayd haybsoocingayaanka iyo labada dhanba way saaminaysa innamada iyo gabdhahaba
jaamac xasan axmed oo isna ka mid ah dhallinyarta barnaamijkeennan hibada iyo halabuurka maanta martida inoogu ah goorma kugu horraysay jaamacow inaad isku aragto hal abuurka tixda soomaalida
aad baan u soo dhoweynayaa barnaamijkeenna markii ugu horraysay aan isku arko hibadan hal abuurka suugaanta soomaaliyeed waxay ahayd kii bay ahayd markaasoo aan isku arkay inaan wax isku beegbeegi karo oo aan isu keeni karo ereyo soomaaliyeed kuwaasoo ka qayb noqon kara suugaanteenna soomaaliyeed waxyaabihii igu horreysay ee aan curiyey markii aan suugaanta kusoo biirayey waxaa ka mid ahayd maaso aan ka tiriyey qur-aanka oo aan ugu magacdaray aawey qur-aankii aan kula hadlayay dhallinyarada soomaaliyeed dabcanna dee sida ka muuqataba guubaabin ahayd iyo ku dhiirigelin dhallinyarada waxaa ka mid ahayd qomamkii islaamka oo aawey qur-aankii xaqiiqaadirnagu yidhi qarniga yimaadaba ku qadiya adduunyada xaggeebaa ku qariseen marka qomamkaoo idil qaadir soo xashariya su'aalaha la qayb galo maxaad qiil ka dhigaysaan siraadka qoloo idil qof walbaba sugayay qarka naarta jahanamo qaadiru ka soo lulay qaabkeed ku maraysaan qoraxdii cadceedani marka ay qarbiga iyo naga qabato dhinaca ama ay qarqaradii naftu qowlalada timi toobad lama qorsheeyo rabbigay ma qaadee inta aan qudhaadiyo nafta aan lagaa qaban ayaad qiimo leedahay xeji qowlka ee booqabaac camalka aakhiro qur-aankana ha sii dayn marka maansooyinkaygu way badnaayeen halkaasaan soo bilaabay inkastoo ay dee gaab ay galeen ama aan aad aanan u sii curin jirin haddana dee markaasaan isku arkay markii igu horreysay maansadii maalintii dhaweed aan kaga qayb galay toddobaadkii dhaqanka ee boorama waxaa la odhan jiray tokoor dabcan maansadaas waxay igu dhalatay kii waxaana igu dhaliyey agaasimihii hore ee idaacadda hargeysa maxamed cali weji barnaamij kilib uu sii daayey oo aan ka dhegaystay telefishinka universal t v baa igu dhaliyey dabcan barnaamijkaas ama kilibkaas nin kastoo dhegaysta aad buu taabtay habeenkii aan dhegaystay isla habeenkii ayaan curiyey maasadan maasaduna waxay leedahay waxaa lagu tanaadaa dal waliba ku taamaa bulsho ay ku toostaa tubta lagu haleelaa tamar lagu lahaadaa tayo umadahaanataa guushana tisqaad u ah marka ay tacliin wacan tilmaan sare ka haystaan tabta biraha loo tumo taangiga dagaalkaiyo miigiiyo tarreenkaiyo taarka lagu xidhiidhiyo talka aad ku hadashaan rag ba ammaanka tuujo inta ay tijaabsheen tiro lacaga siisto misna taakulayn iyo misna taakulayn iyo taageero mooye ta koor looma geysani kab ninkii inoo tula ama toor inoo tuma maxaynu u takoornaa soomaaliyay talow halkay baynu tegaynaa marka aynu soomaaliyay talow halkay baynu tegaynaa marka aynu ruuxii soomaaliyay talow halkay baynu tegaynaa marka aynu ruuxii farsamo tugan marka aynu ruuxii farsamo tugan bulshadeennan taray iyo midka biraha tumi kara ama kabaha toli kara takoorne caburina ku tilmaana ruux taban waxaa loo tartamayaa cirka loo tafayaa ninba uu ku taamaa tabtii uu adduunyadan taliyagoo noqon laha innaguna tollaa iyo takoor la ysxaqiro iyo tahriib kama gabowno taladeennu waxay tahay tuuladan anaal iyo taala maagdigi karo toddobaatan sano ka hor halkay dunidu taagnayd inaan maanta tubannahay takoor baa u sababee ceebta iska tuuroo ruuxii tacliinliyo taf midkii farsamo ku ah taageero siiyo sacabada u tuma oo tiirarka xumaantiiyo cidhibtira takoor baa taxtigeena geeya marka maasadaasna sidaasay ahayd sidaasaan uga qayb galay
sidoo kale waxaa barnaamijka inoogu martay xamde cilmi muumin oo ka mida iyaduna hal abuurada haweenka ah ee tiriya tixda soomaalida xamda bal waxaad nooga warantaa goortii adigana kuugu horreysay inaad hal abuur ka tiriso midhaha suugaanta ee soomaalida waqtigii ugu horreysay aan isku arko waxay ahayd meelaha waxaan galay dugsiga sare ee alnuur xoogaa waxaan arkay inay xaaladuu isbedeleen oo bulshadii iyo wixii aan garanayay oo dhan aan ka soo baxay noloshan waqhtigaa kelinimo ku dareemayo kadib man moodin ana waxaan inimaansan noqonayso laakiinse maalin anoo dugsiga ka soo socdo oo xaafadda u soo lugeynay ba waxaan dareemayay inuu hadba eri ku soo dhacayo xaafaddii markaana midi baan isku wadeegeegeeyo gabaygaa waxaanoo bixiyey dunidu waa halgan aqoontuma hub walow aanan hadda wada haynin waxaa ka mid ahaa inaanuna ku dhaliilayin dadaalkayga darsiga waan baranayaa dugsiga waan aadayaa haddaan si dadaaldaba jirin miyay daacadina iman eriyo nooca ayaa ka mid ahaa waqti xaadirka inta badan maansooyinkaan sameeyo waxaan kula hadlaa nafteeda anoo mar ku dhiiri karinaya marna ku canaananayo maalinkii dhowtoole maansidaan kaga qayb galay waxay ahayd maanse ka hadlaysay boorama iyadna waxa u dhigmaysay sidan meel lagu barbaaro bulod nabadi wadhan tahay barwaaqiya nabadi taalso baal kamaan degin bulsho jecel wanaagoo baahidu isku nucinuun beelbeelu ficiltamin boorama kumaan helin maanse noocaasi ahayd maantase waxaan jecelahay inaan maanse maansidaa ka duwan soo bandhigo oo ka hadlaysa akhlaaqda
maansadan ka hadlaysa akhlaaqda ee doonaysa inaad barnaamijkan ugu soo bandhigto dadka dhegaysanaya maxaa kugu dhaliyey inaad tiriso maxaadse kala hadlaysaa bulshada
xoogaa waxaan arkayey ama inoogu soo kordhayay maalmaha dambe in akhlaaqdii liidato speshal marka la eego gabdhaha oo maxaa ladahay inuu soo galayo dhaqankii gaaladu uuna sababayo baraha bulshada saa'idka loo isticmaalayo marka waxaan jeclaystay aniga nafteeda iyo hablaha gayaankaaba inaan kala hadlo inuu dhaqanka iyo akhlaaqdu ay tahay muhiim ifya aakhira inaan anfacayso maansaduna waxa u dhigmaysaa sidan edabtii maansad magaceega waxaa layidhahdaa asturaanti waa dahab edabtii iyo akhlaaqdii asturaanti waa dahab deganida dulqaadkuna waa darajo qaaliya dad ma wada sinaadeen qunyar socod tallaabadu duruurta ay ka maqan tahay quluubtii dajaanoo qancisa dadoedil door kastaba ha noqotee dadku way dadaalaan kala durugsan hamiguna higsigaa la leeyahay duuduubso wuxuu yahay asturnaantu waa dahab waa darajo qaaliya dumar gebiyahaantii waa dheeman iyo luul dumar gebiyahaantii waa dhalad dhammaystiran dumar gebiyahaantii waa dheeh dulqaad badan dhan kastood ka eegtaba dumarbadi dhaliil maleh anna waxaan idhaahdaa asturnaantu waa dahab waa darajo marka aynu dadanahay dareyskeenna xidhannahay daruurteennu dhaafnaadee waxaynu joognaa dunidana hormuudkeeda irkeedii baa nahay diinteenna sharafbadnina daadahayso dayaca naga dhowr si adiguna damiirlaay hadagiici naftaadu ha dulmiyo damiirkoo hana dayrin sharaftaada ayinkeenku siiyo midaan muunad laynoo magacoogu baabaayo ha ku maydhan sharaftaa midna wada ogaado ragma wada sinee garo qaar baa milgiya sharaf muulaheen ku deeqoo madaxooga koru dhigin midbaa maran hawaabo haweenkumla dabadhigay dowgaad maraysiyo marinkaad ka leexdaba midig kaa salaamay ogsoonaada taasina intaad darajo leedahay intaad dayaxa joogtaa inta lagu dugsanayaa dadku kuu hamuun qabo intaad dahab u dhigantee dadku ay ku intaad dahab u dhigantee dadku ay ku raadshaan waa intaad dadantee hadayici naftaado hana doorin midabkina daayinkanku siiye intaabay ku egtay maansadeedu sidoo kale waxaa isaguna halkan inoogu martay barnaamijkeenan hibada iyo halabuurka ee toddobaadkan mid ka mid a dhallinyarada halabuurka leh oo magaciisa la yidhaahdo shacayb ciise dhammeeye shacayb ciise dhammeeye goormaa kuugu horreysay
aad ayuu u mahadsan yahay haashim sheekh cumar good oo nala socodsiinayay barnaamijkii hibada ah iyo hal abuurka markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteennii cayaaraha aan ku bilownay horyaalka siraaga kubadda cagta ee dalka talyaaniga ayaa maalinkii shalay si rasmi a uga furmay dalkaasi iyadoo kooxda koobkaasi difaacanaysa ee inter milan ay guul ku furatay kulankeedii ugu horreeyey inter milan ayaa afar gool iyo waxba uga badisay kooxda genowa iyagoo aan wadanin weeraryahankii xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ay ku dhaaranayeen ee romelo lukaku kaasoo dib ugu laabtay kooxda chelsea goolasha afarta ah ee kooxda inter milan ayaa waxaa u kala dhaliyey xidigaheeda kale ah skriner jalhan oglo dosico iyo vidal kulamada kale ee la ciyaaray ee ka tirsan horyaalka siraaga ayaa waxaa ka mid ah kii kooxda sisolo ay saddex iyo laba uga badisay kooxda verona laziana waxa ay saddex iyo hal uga badisay kooxda impoli oo garoonkooda ay ku booqdeen halka kooxda atlantana ay laba iyo hal uga badisay kooxda torino oo garoonkeeda joogta kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka siraaga ayaa caawa iyo galabta la kala ciyaarayaa kooxda bolonya ayaa martigelinaysa kooxda kale ee salarantina udanesa iyo yuventus ayaa madaxa isgelin doona halka napoli ay ku aadan tahay venezia kulanka u dambeeya ee kulamada caawa ee horyaalka siraaga ayaa waxa uu dhex marayaa kooxda uu hogaaminayo tababare hoose morinho ee roma iyo fiorentina dhinaca iyo ingiriiskana kulamadii labaad ee horyaalka brimier leaga ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kooxda manchester city ay guul caaqiba leh ka gaartay kooxda kale ee norwich city manchester city ayaa shan iyo eber uga badisay kooxda norwich city iyadoo laacibka boqolka malyan ay kaga soo iibsadeen kooxda stanvillana uu dhaliyey goolkiisii ugu horreeyey grilish ayaa kulankan si weyn uga dhex muuqday guulasha kale ee afarta ah ee kooxda manchester city ay ku badisay ayaa waxaa u kala dhaliyey xidigaheeda kale ah laborte starlin iyo mahras halka mid ka mida goolasha uu iska dhaliyey ciyaaryahan tim crull oo shabaqa u qabta kooxda norwich city kooxda uu hogaamiyo tababare beb guardiola ayaana dib ugu soo laabatay waddada guusha kadib markii toddobaadkii furitaanka ee horyaalka ay guuldarro hal iyo ebera kala kulmeen kooxda tottenham ee kubadda cagta waxaana xalay ay muujiyeen sida ay u yihiin koox difaacan karta horyaalka ay ku guulaysteen xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay kooxda liverpoolna waxa ay labiya ebra uga badisay kooxda kale ee banley iyadoo gaartay guusheedii labaad oo xiriir ah tan iyo intii uu furmay horyaalka brimier leaga goolasha labada ah ee kooxda liverpool ayaa waxaa u kala dhaliyey xidigaheeda kale ah diego jota iyo sadio mane aston villa waxa ay labi eber uga badisay kooxda newcastle united leadisna waxa ay barbaro laba iyo laba isla dhaaf waayeen kooxda everton braton waxa ay labi eber uga badisay kooxda watford kulamo kale oo ka tirsan horyaalka brimier leaga ayaa caawa la ciyaaraya kooxda southampton ayaa garoonkeeda ku martigelinaysa kooxda manchester united wolfis waxa ay la ciyaari doontaa kooxda tottenham halka kulanka ugu adag kulamada toddobaadka ee horyaalka brimier leaga uu dhex marayo kooxaha arsenal iyo chelsea iyadoo ciyaaryahan romelo lukakuna uu kooxdiisa u safan doono kulankiisii ugu horreeyey tan iyo intii uu dib ugu laabtay chelsea kooxda arsenaal ayaa waxa ay doonaysaa inay dib ugu soo laabato waddada guusha halka kooxda chelseana ay doonayso inay gaarto guusheedii labaad oo xiriir ah dalka sbeenna kulamo ka tirsan horyaalka laliiga ayaa xalay la ciyaaray kooxda barcelona ayaana barbaro hal iyo hal ah waxay isla galeen kooxda atlatico balbow oo ay u martiyeen garanada hal iyo hal ayay ku kala baxeen valencia sbanyol iyo villareal eber iyo eber ayay ku kala baxeen halka mayorka ay hal iyo eber uga badisay kooxda deportivo alves oo garoonkooda ay ku martigeliyeen kulamo kale oo ka tirsan horyaalkaasi laliiga ayaa caawa la ciyaarayaa iyadoo kooxda atlatico madrid oo difaacanaysa horyaalka laliiga ay martigelinayso kooxda elja real madrid waxa ay u martiyi doontaa kooxda levante halka real sociedad ay garoonkeeda kusoo dhoweyn doonto kooxda rayo volcano wararkeennii cayaarahana waa naga intaa intaasaan ku dhaafno wararkii cayaaraha kaalmihii suugaanta ayaa nugu soo socda balse mar kale qodobadii warka ugu doorkaroona aan idin dulmaro dowladda britain ayaa sheegtay in toddoba qof oo shacab afghanistaan ah lagu dilay qalalaase sabtidii ka dhacay meel u dhow garoonka diyaaradaha kaabuul halkaasoo dad badan ay ku xoomeen iyagoo isku dayaya inay gaaraan garoonka si looga qaado maraykanka iyo xulafadiisa ayaa la xarbinaya inay la tacaalaan kumanaan qof oo isugu jira ajaaniibta iyo shacabka afghanistaan ee ka cararaya dalkaasi kadib markii xukunka ay la wareegeen kooxda taalibaan taliska milatariga mayanmar ayaa xabsiga u taxaabay laba wariye oo maxalli ah sida uu sabtidii baahiyey telefishinka ciidamada ee dalkaasi tallaabadan ayaana ah howlgalkii ugu dambeeyey ee lagu beegsanayo tobannaan ruux tan iyo afgembigii milatariga kowda februaayo ay kula wareegeen awoodda sintu ang mint oo ah wariye ka tirsan warbaahinta frontier mayanmar iyo falanqeeyo ka tirsan idaacadda v o a iyo heti qiin oo ah barnaamij soo saare madax bannaan oo ka tirsan barnaamijka b b c media action ayaa shan iyo tobankii bishan agost sida lasoo wariyey lagu xiray dalkaasi situ ayaa lagu soo oogay dacwad ah inuu faafiyey warar been abuur ah oo lagu dhaleecaynayo taliska militariga iyadoo haydna lagu eedeeyey inuu gabaad siinayay ninkan ay sheegeen in uu warar been abuur ah ka faafinayo taliska militariga markana dhageystayaal waxaad kusoo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto mid ka mid ah heesaha ay ku luuqayso kiinjaamaha heestaasi ay ku luuqayso kiin jaamac ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka dhallinyarada idaacaddeenna duhurnimo tan iyo idaacaddeenna galabnimo dhammaanteen waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo